wanu'minu biuluuci shamsi min maqribiha wa numinu waa rumaynaynaa biuluuci shamsi qoraxdu inay ka soo baxayso min maqribiha xaggeeda galbeed wa khuruuji daabati lardi yani markaa inay soo baxayso ayaanu rumaynaynaa daabadii arladu min mawdicihaa meesheedii inay ka soo baxayso makaankii ilaahay ugu talagalay inay ka soo baxdo inay ka soo baxayso taana waa rumaynayna halkana sheekhu waxaa inoo tilmaamayaa in ahlu sunna waljamaca calaamaadka qiyaamada inay rumaynayaan calaamadaha qiyaamaduna waxay u qaybsamaan yani calaamaad yaryar iyo calaamaad waaweyn calaamaadka yaryari waa badan yihiin wax dhacay oo markaa dhammaaday wax dhacay oo weli socda laakiin aan dhammaystirankiisii gaadhin iyo waxaan weliba dhicin weli dhicin saddexda noocba waa leeyihi wax hore u dhacay oo tegey wax markaa dhacayoo haddana weli socdo oo aan heerkii ugu sarreeyey gaadhin sida zinadaa faafaysa iyo jahligaa faafaya iyo ashyaada noocaasa dilkaa badanaya iyo waa dhacdayoo waa la arkay nihaayadii ma gaadhinoo weli waxbaa dhiman heerkii ugu dambeeyey weli ma gaadhin heerkii ugu dambeeyey weli ma gaadhin iyo wax dhacayo oo markaa tegey sida waxa weeye dabkuu nebigu tilmaamay sala allahu alayh wasalam inuu dab soo bixi doono yani xijaaj ka soo bixi doono dabkaas oo markaa geela busra yani jooga yani kuruskooda ifin doona waxa la yidhi qarnigii toddobaad ayaa dabkaasi soo baxay shaam yani markaa ayaa dabka laga arki jiray oo waxa weeye lagu gudi jiray ba la yidhi dabkaa xijaaj ka soo baxay qarnigii waxa weeye markaysagaa toddobaad ayaa dabkaasi soo baxay la wuxuu la yidhin jiray dabkaasi shaam buu la yidhin jiray wadanka markaysa waa dhulka shaam shaam waxaa la isku yidhaahdaa waa urdun iyo suuriya iyo labnaan iyo yani markaa dhulkaasaa shaam la yidhahda marka dhulkaasaa lagu gudi jiray oo markaysa waa markaa u iftiimi jiray marka dabkaasoo kale waa mid markaa dhacay sanada bitaxdiid markaa culamadu waa sheegeen ibnu kasiir iyo ayru waxyaalo markaa yani dhacay waa badan yihiin calaamaadka qiyaamada ee yaryar waxaa ka mid a midaynu inaguba markaa garan karro ama markaa loo arkay oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay calaamaadka qiyaamada inay ka mid tahay dadkii adhyaha raaci jiray ee cagaha caddaan jiray inay gaadhi doonaan heer ay markaa guryaha ku tartamaan anaa kaa saradhaa dheer anaa kaa fillo dheer heerkaa inay gaadhi doonaan baa xadiis saxiixaynka ku soo arooray bukhaari iyo muslim soo wariyey fa waaqic waa la arkay yacni waxa weeye waa mid markaa la arko innaga lafteennu aynu garan karro oo dad badanoo markaysaga reer miyi ah oo xoolaha u raacato ahaa inay waxa weeye xoolo yeesheen oo ay dabeedna markaysa waxaad markaa noqdeen qaar markaa guryaha isugu faana yani sidaa inay noqdeen dhexdeennaba waa lagu arko laakiin waxay inooga sii muuqasho badan yani khaliijulcarab oo kale waxay ahaayeen dad markaysaga raacataa bay u badnaayeen iyadoo caynka ay yihiin maantana waxa weeye filooyinka dhaadheer yani markaa ayay maantana ku tartamayaan oo ay gaadheen markaysa waxaa markaa guryo dabaqyadoodu markaysa waxaa soddon iyo markaysaa meelaha marayo ay markaa waxa weeye ay dhisteen ama dhowr iyo soddon magaala heblaaya ugu gurya dhaadheer iyo markaa kuwan baa ugu gurya dhaadheer iyo waxyaalo badan oo noocaas waan tara alxufaata alcuraata alcaalata ricaa ashaai ricaa ashaati ricaa ashaa'i yatataawaluuna fi lbunyaan ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam calaamaadkii qiyaamaday ka mid marka calaamada qiyaamadu waa badanta waxaaba ka mida nebi maxamed inuu soo baxo calaamaadka qiyaamaday ka mid ahay oo waxa u yidhi anigiyo qiyaamadu sida labadaa farood baan isku ahay waxaabay ku sigatay inay ka soo hormarto waktigiisii buu nebigu caynkaa yidhi bal iminko kun iyo afar boqol oo sano wax ka badan bal laga joogo hadda ka war dhimashadiisii kun iyo afar boqol oo sano in ka badan iyadoo laga joogo bal maxaad filaysaa miinaan duladkii qiyaamada joogin marka calaamaadka qiyaamadu waa badan yihi saas si la eega calaamaadka waaweyn waa toban toban calaamadood wey tobanka calaamadood ee qiyaamada waaweyni iyagu waa harhsan yihiin weli waa baaqi calaamaadka yaryar baa u qaybsama wax tegey intay dhaceen tegey iyo wax markaa dhacay oo weli socda iyo wax markaa weli aan dhicin ee dambeeya laakiin calaamadaha waaweyni waa toban weeye tobankaa calaamadoodna waa wada baaqi oo waa wada harsan yihiin tobanka calaamadood ee waaweyn nebigu wuxuu ku sheegay yani markaa qiiq yani arlada dabooli doona fartaqib yawma ta'ti asamaau bidukhaanin mubiin ayaa ilaahay yidhi nabiguna sal allahu alayh wasalam saxaabada qaarkood uu ku soo baxay iyaga oo sheekaysanaya markaasuu yidhi maxaa kaa sheekaysanayseen markaasay yidhahdeen qiyaamadaanu ka sheekaysanayn markaasuu yidhi innaha lan taquuma xataa taraw qablaha cashra aayaatin fadakar الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج, ويأجوج ومأجوج وثلاثة خصوف خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم من جزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن أما تخرج من عدن آه، تطرد الناس إلى محشره حديث كاسي وحديث صحيحة مسلم با صحيح عيسى كسوريي waxaa markii ay ugu soo baxay saxaabadii oo qiyaamada ka sheekaysanayo wuxuu ihi qiyaamadu dhici mayso ilaa toban calaamadood aa horteed aragta tobankii calaamadood buu nebigu jiriy calaamada koowaad waa qiiqa arlada dabooli doona oo samada markaa qarin doona fartaqib yawma ta'ti asamaau bidukhaanin mubiin calaamada labaad waa dajaal dajaal cawar aynu shalayna sheegayni inuu soo bixi doono oo markaa shiriir ah oo markaa shaytaan shar badan ah calaamada saddexaad waxa weeye waa daabadda akhrajnaa lahum daabata min alardi tukallimuhum yani daabadaasina waa xayawaan ama waa noole afar adin ku socda oo hadlaya afar adinna ku socda cid markaa ka baxsanaysa oo ka dheeraynaysa aynay jirin gaalka iyo muuminka kala calaamadinaysa gaalka iyo muuminka kala calaamadinaysa yani daabadaas soo baxaya soo baxaysa weeyaan waa calaamada saddexaad calaamada afraad qur-aankana waa lagu sheegay akhrajnaa lahum daabata min alardi tukallimuhum ana annaasa kanuu biaayaatina laa yuqinuun calaamada afraad waa qoraxdu inay galbeed ka soo baxdo bari baa loo bartay qoraxdu inay ka soo baxdee calaamaadka qiyaamada waaweyn waxaa ka mid a inay galbeed ka soo baxdo halkay ka dhacday inay dib uga soo noqoto qoraxdu waa calaamada afraad wey qur-aankana waa lagu tilmaamay هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك حديث صحيح وحيكون فسرتي إن لو جيدو قرحدة أو قلبات كالصوبحدة على مدى الشناد وحوي عيسى بن مريم إنه السماء كسودقه على مدى الشناد وإنه عيسى بن مريم السماء كسودقه قرآن كان والغت المنطق وإنه لعلم للساعة وإنه عيسى لعلم للساعة وهو مركا ساعة لغو أقون سدوية وحل أخري قراءة للعالم للساعة أما رزق قيامة دوية لغو قرط على مدى كلاء اللحاد ويأجوج مأجوج أما سيدي تدخل إلى هذا يوغ يا يمايوغ inay yuug iyo yamaayuugna soo dareeraan waxay ka mid tahay waa calaamada lixaad wey ee calaamadaha waaweyn ka mid ah qur-aankana waa lagu tilmaamay oo suurat kahfina qisadooda waa kusoo aroortay suurat lambiya lafteedana waa kusoo aroortay aayaddii suurat lambiya sheeg حتى إذا فتح يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون بمعنى وحوية قرآن كساسا لو قلت الموت ذا القرنين واتياء اللي يريد قدارك نقاحك مركا وحوية على مدى لحاد ويأجوج ومأجوج على مدى صدبات تسديدات يتسقالات وصدح بالقو صدح بالقو قأيوي ملك البيت وقأي سبا نبي meel barigiina waa go'aysaa buur meel jasiiratulcarab ka tirsanna waa go'aysaa buur saddexdaa dhulgo oo dhulku markaa hoos u go'ayo taasina waxay ka mid tahay saddexdaa dhulgo waa saddex calaamadood oo waaweyn dhul weyn oo go'aya laga tilmaamay dhul weyn oo markaa go'aya ayaa laga tilmaamay taasina waa saddex calaamadood oo waaweyn calaamada tobnaad oo ugu dambaysa waa dab ka soo bixi doona yaman oo weliba cadan ka soo bixi doona dabkaas oo markaa da- dadka dabada ka duubay oo xagga iyo shaam ardulmaxshar u kaxaynay taqiilu macahum xaysu qaaluu wa tabiitu macahum xaysu baatu halkay laba goor bay ka joogaysaa dabkaasi dabada ka duubaya dadka labada waktiyay ka joogaysaa habeenkii waa ka joogaysa si ay u seexdaan waktiga qaylulada ee qadadana si ay u nastaan dabkaasi waa ka joogaysa yacni xashriga ama duubitaankaasina waa mid qiyaamada ka horeeya waa qubayla alqiyaama waxbaba qiyaamadii markaa ma jirto duubitaanka dadka calaamaadka waaweyn ee qiyaamada ayay ka mid tahay tobankaa calaamadood ilaa aa aragtaan qiyaama dhici maayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waa tobanka calaamadood ee waaweyn tobankaa calaamadood iyagu waxba kama dhicin ee waa dambayga markaa sheikhu waxa uu si gaara u sheegay dajaal inuu soo baxo ciise bnu maryam inuu soo dego qoraxdu inay galbeed ka soo baxdo daabadii markaa arladu inay markaa soo baxdo oo min mawdiciha mawdicay ka soo baxaysa waa laysku khilaafsan yahay laakiin waxay u badiyaan culamada qaarkood inay ka soo baxayso maka oo markaa buur yar malaa'imka buurihii markaysaga waxaa markaa xaramka u dhawaa laba googooyo hadda markaysaga dhulbaabaa laga dhigay caadiye buur yaroo ajyaad la yidhaahdo waa halka ay ku taallo waxa weeye daarulxadiid ay ku taallo dabaqyo sidii looga gur looga dhisayo marba meel loo goynayo a markaa buurihiiba yaraadeen meelaha qaarkoode yacni daarulxadiida mawdica ay ku taallo buur ahaan jirto ajyaad la odhan jiray buurtaasay ka soo baxaysaa ba asaarta qaarkood ay tilmaamaysa ahlu cilmiga qaarkoodna ku tageen markaa daabaddan culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa jasaasadii markaa tamiima daari uu soo arkay culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen qowmkii qowmu samuud waa tii hal ay codsadeen ay yidhahdeen haddaad nebi tahay hal dhagaxa ka soo saar dhalaysa hashi marka isagaa nirigii hashaas waa tii hashii ay direen nirigii waa cararay nirigii marka isaga markaa dhagaxi buu dib u galaa culamada qaarkoodna waxay leeyihiin maye daabadda la sheegayaa waa nirigii dhara dhagax yani dhagaxa galayoo dib uga soo baxa daabaddan markaysaga arlada maraya ee aan cidi ka dheeraynayn ee ruux kasta calaamadinaya dadkana la hadlaya waxa weeye waa nirigii yani markaa hashii nebi saalix loo soo saaray ay dhashay ee wadatay kaas weeyaan bay dhahay allahu aclam tacyiinkiisa laakiin waxa weeye daabadaasina waxay ka mid tahay calaamaadka qiyaamada tobankaa calaamadood calaa kulli xaal waa dambay dadka qaarkood waa diidaan inuu dajaal yani qof yahay soo baxaya waxayna sameeyaan taxriif bay ku sameeyaan oo waxay yidhaahdaan dajaal loogama jeedo yani qof insaan ah oo soo baxaya ee bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa looga jeedaa taxriif iska cad ayaa waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamaya dadka reer galbeedka ah ayaa looga jeedaa bay yidhahdeen tan noocaasi waa taxriif nusuustii la taxriifinayo waayo adiladu waxay tilmaantay inuu qof yahay oo uu nin yahay oo la dili doono oo ciise bnu maryam dili doono ciise bnu maryam inuu soo degaya laynoo sheegay aayaadkii axaadiistuna waa inoo tilmaameen ciise bnu maryam soo degitaankiisa axaadiis fara badan baana kusoo aroortay dajaalna akhbaarta kusoo aroortay way fara badan tahay oo ilaa afartan saxaabi baa soo wariyey axaadiista dajaal kusoo arooray nebi kastana ummaddiisa waa uga digay dajaal dajaal cawa isha midig buu cawaran yahay baa nebigu tilmaamay sala allahu alayh wasalam marka ninkaas waa nin shar badan wey waana nin shubuhaad badan nebiguna waxau ihi sal allahu alayh wasalam man samica bidajaal falyan'a canhu kii dajaal maqdaa maqlaa ha ka dheeraaduu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam oo yaanu u tegin oo u dhowaan waayo ruux markaa islahaa muumin baa tahay baa markaa la kulmaya oo dabeedna shubuhaadka uu ku afuufayo waaba raacayaaba dajaal baa u raacay ciidamadiisana yuhuud baa ugu badan ciidamadiisana yuhuud baa ugu badan dadka waxa weeye ahlulhawa ah ee hawooyinka u saaxiibka ah yacni khawaarijta iyo ahlulbidacuna yacni waa u nugul yihiin shubuhaadka waayo waa asxaabu hawa waana asxaabu shubuhaat yacni xujo cad iyo daliil cad iyo cilmi markaysa waxad markaa waadix ah yani kuma sugna almaxajata albaydaa dariiqa markaysaga yani xaqa ah ee cadna kuma taagna sidaas aawadeed iyaguna waxay u badan yihiin dadka raacaya u badan yihiin dadka raacaya ayay u badan yihiin marka sharkiisu waa badan yahay oo aada iyo aad u badan yahay nebiguna waxa uu tilmaamay hadduu joogo haddii anigoo jooga uu soo baxo fa ana xajiijuhu fain yakruju ana fiikum fa ana xajiijuhu hadduu soo baxo anoo jooga anaa la doodaya hadduu laakiin soo baxo anigoo dhintay hadduu soo baxo yani markaa qof kastaaba naftiisa isagaa ka doodaya qof kastaaba naftiisa isagaa daafacaya oo ka doodaya wallahu khaliifatii calaa kulli mu'min ilaahay baana qof kastoo muumina khaliifo iga ah oo bimacnaa waxa weeye aan u tala sar inuu ilaasho sidaas yadaa buu nabigu tilmaamay sal allahu alayh wasalam marka ahlucilmiga qaarkoodna waxa ay ka qoreen yani kutub gaar ay ka qoreen sheikh albani oo kale waxa u qoray kitaab lehe qisat lmasiix dajaal aw axaadiista markaa dajaal kusoo aroortayna aada ugu soo arooriyey wakadalika axaadiista markaa tilmaamaysa ciisa bnu maryam inuu soo degayana saas si la eg iyadana markaa uu soo arooriyey iyadana uu soo arooriyey ciisa bnu maryamna ma dhiman ee waa nool yahay sida raajixa haddii la yidhahdo maxaa lagu xambaarayaa inii mutawafiika waraaficuka ilay yani waxay tahay marka waxa weeye waawdu tartiib iyo tacqiib ma tilmaamo sida jamaahiiru ahlicilmi ay sheegeen bal esayrafi waxa uu yidhi ijmaac nuxaadu ay isku waafaqsan tahay inaan waawgu tartiib tilmaamin oo sida dikriga iyo sheegista loogu kala horraysiiyo inay dha dhicitaan ahaan ugu kala horraysay lagama qaato ayuu sayrafi ijmac kusoo naqliyey marka calaa haada marka sidaas lagu socdo waxay noqonaysaa ma tilmaamayso tawafigu inuu rafciga ka horeeyo macnuhu wuxuu dhacayaa waan ku kor yeelayaayo wasaraan kuu qaadaya goorta aan ku oobsanayana waa ku oobsan doonaa naftaan kaa qabanaya marka sidaas aawadeed wax xujiyi uguma sugnaa qolyaha odhanaya ciisa bnu maryam waa dhintay waa midda labaade erayga tawafi la yidhaahdo waxay leedahay macno luqawi ah iyo macno yani markaa curfi ah majaaz qaalib noqday oo xaqiiqa curfiya la yidhaahdo iyo xaqiiqa luqawiya labadaba leedahay xaqiiqada luqawiyeed waxa weeye atawafi akhdu shayi waafiyan shay oo dhammaystiran in la qaato oo nafta iyo ruuxda aan waxbaba laga tegina la wada qaato akhadtuhu yani tawafaytuhu min xaqi xaqaygii waa ka oofsado bimacnaa waa ka wada dhammaystir waan wada qaata marka mutawafiika waxay aqbali kartaa qaabiduka yani jasadan wa ruuxan jidhkaaga iyo naftaadaba waan wada qabanaya kaasi waa macnaha luawiga xaqiiqa luawi xaqiiqada curfigiina waxay noqonaysaa oo ay ku caanbaxday waa majaaz qaalib noqdaye in waxa weeye nafta oo keliya in la qabto ayaa tawafi la yidhaha culammaduna markay iscaaridaan yani markaa xaqiiqa curfiya iyo xaqiiqa luawiya iyomaa la qadimaya bay dhahan laba qawl bay kala yihin saddex qawl baa ku sugan qawl odhanaya marka waxaa la hormarinaya xaqiiqa luawiya alى hada xaqiiqadii luqawiga ahayd haddii la hormariyo waxay noqonaysaa in yani markaa nafta iyo jidhka oo wada socda in la wada qabtay marka inuu dhintay laga qaadan maayo waanu ku wada qabanayna ayaa macnuhu dhacay alى hada ishkaalkuma sugan culamada qaarna waxay yidhaahdeen maya tawafiga waxaa la yidhaahdaa waxaa hadda lagu xambaarayaa markay labadu iscaaridaan xaqiiqa luqawiya iyo xaqiiqa curfiya oo majaaz qaalib noqday ah waxaa lagu xambaaraya majaazka qaalib noqdo xaqiiqa curfiya baa la hormarinaya calaa haada marka sidaas lagu socdana waxay tilmaamaysaa waa ku dilaynaa laakiin waxaa lagaga jawaabay wowga ayaan tartiib faa'iidaynin mar haddaanu tartiib faa'iidayna laga qaadan maayo inuu tawafiga iyo dilitaanku ka horreeyey rafciga yani inuu ka horreeyey laga qaadan maayo taasna jawaabteedu waa sidaas oo waxaa dhacda laba shay kii dhicista xagga dhicista ku dambeeyey in la horaan sheego ayaa suurowda wowgana arrinka noocaasi waa ku badan qowlka saddexaad wuxuu leeyahay maya xaqiiqada luqawiyada iyo xaqiiqada curfiyada hadday iscaaridaan mujmal bay ku taho daliil kale arjaxaan loo doonay waana sida abu xaniifiya ku tagay qowlkaa marka lagu socdo o la yidhahdo markaa mujmal bay ku tahayna yani markaa adilada iyo marka lasoo qaato waxay ayidaysaa markaysaga in looga jeedo hadda markaa tawafigii yani jidhka iyo naftaba waa wada qabanayn e aan looga jeedin xaqiiqadii curfiyada ahayd qariinadii iyo adiladii kale taasay ayinaysaa marka calaa kulli xaal saddexda qowl kii la raacaa midnaba ishkaal kuma sugna masaladan si fiican waxa u cadaynaya adwaau bayaanka waxa uu ku cadaynaya wainahu lacilmu lisaaca aayadda tafsiirkeeda wakadalik waxa kale uu kaga hadlaa yani marka inii mutawafika waraaficuka ilay oo min suurati ali cimraan labada meeloodba markaisaga waa kaga hadla marka ha loo raajico khaasatan wuxuu aad ugu sii tafsiiliya wainahu lacilmu lisaaca marka calaa kulli xaal ciisa bnu maryam waa nool yahay ilaahayna waa rafciyey samada ayuu qabadsiiyey samaduu joogaa ma dhimanin waa soo degayaa marka uu soo degana wuxuu dili doonaa masiixu dajaal dajaal cawar buu dili doonaa dajaal cawar markuu dilana dajaal cawar siduu sidaa u digdigleeyahay u boodboodaya ayuu mar alla markuu ciise arko ayuu dhalaalaya gebigiisuba nebigu waxau yihi sala allahu alayh wasalam waa dhalaalaya isagoo yuhuud iyo ciidan fara badan wata ayuu markaysa waxaad markaa soo maraya ciise bnu maryam iyadoo uu soo degay soo gal buu is odhanayaa markaasaa waxa weeye wuxuu arkaya markaysa waxaad markaa ciise bnu maryam markuu ciise bnu maryam arko ayuu markaa gebigiisu qaboobaya markaasuu dabeedna cararaya baabulud buu ku gaadhaya ciise bnu maryam baabulud intuu ku gaadho ayuu dabeedna markaysagaa yani waran dhunta ka taagaya halkaasuu markaa ku dilay halkaas ayuu ku dilay yuhuudi iyo dadkii lunsanaa ee la socdayna halkaas ayay ku jabaya halkaas ayay markaa ku jabaya marka calaa kulli xaal calaamaadka qiyaamadu sidaas iyadaabay ciise bnu maryam markuu soo dego nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu tilmaamay inuu saliibka burburin doono saliibku waxa weeye waa karooska markaa kiristaanku ay isticmaalaan yani kaas weeye saliibkaasna waxa weeye ramzi waxa uu ka yahay yani ciisey markaa caabudaan ayay ramzi uga dhigteen waxaanu ku dhisan yahay arrin baatila oo ciise bnu maryam in la salbiyey oo la dhisay ayuu ku dhisan yahay laakiin warka noocaasi marka horeba wax jira maaha waa baail oo ciisa bnu maryam lama dili wamaa salabuuhu wamaa qataluuh yani ilaahay waxa uu yihi markaysaga may markaa salbino may dhisin wamaa qataluuhu wamaa salabuuh walakin shubiha lahu wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu may dilin manay salbino may dhisin laakiin waxa weeye waa markaa loo ekaysiiyo mid kalea shabahiisii loogu tuura shabahiisii baa mid kale loogu tuuray marka ilaahay waa ka nafiyey oo waa u diiday in la dilay waana u diiday in markaa in la deldelay oo la dhisay marka saliibka waxay yidhaahdeen waa ramzi wuxuu ka yahay ciise bnu maryam yani xubnihiisii waati sidaasaa loo kala dhisay bay yidhahdeen isagoo sidaa u dhisan faadimadiisuna sidaa isu raacsan yihiin ayaa la dhisay yani gacmihiisana midba meel lagu dhisay sidaasaa markaysagaa dabeed lagu dilay markaa dabeedna qaabkiibay waxay ka dhigteen ramzi bay ka dhigteen marka agtooda wuxuu ka yahay wasan iyo ilaah ay caabudaan ayuu saliibku yahay ma aha calaamaday isticmaalaan oo keliya laakiin waa macbuud ay caabudaan cadiy ibnu xaatim markuu nebiga usoo galay oo waagii hore wuxuu ahaan jiray kiristaan markaasaa isagoo saliib dahaba karoos dahaba isagoo qoorta ku sita buu usoo galay nebigu wuxuu ku yihi yaa cadiy iطrax canka alwasan sanamkaad sidato iska tuur ayuu nabigu ku yihi sal lahu alayh wasalam xadiidka tirmidig iyo keyrkiisa oo wariyay marka saliibku waxa weeye waa wasan ama waa sanam sidaas aawadeed qof muslimi inuu wax markaa saliib leh inuu xidhaa uma banaana oo waa xaaraan bay ka tahay waa muxaram saliibkana waxaa waajiba in markaysagaa la burburiyo ama la masaxo meesha uu ku yaalo la baabi'iyo la googooyo la burburiyo yani sidaas iyadaabaa waajiba laakiin saliib in la baaqi yeela ma saas aawadeed waxay isticmaalaan hay-adaha qaarkood oo dad muslimiina ay gawaadhidooda iyagoo kiraysanaya saliibkii sudhayaan oo iyagiina laga yaabo inaynay wax dhibaata arrinkaa u arkayn waa arrin khatar wey ilaahay ha ka yaabaan oo waxa weeye diintooda adduunyaya inay ku bedelan saliibkaa sudhashadaad sudhato ama qaadashadaad qaadato ama raalli ahaanshaha aad ka raalli noqoto gurigaagii ama gaadhigaagii in la sudo aad ka raalli noqoto adoo garanaya waxaan inuu saliib yahay markay xujadu ku soo gaadha ay kuu caddaato dabadeed waxay culammadu yidhahdeen waa kufri ama qofku haddii markaa xujadu aynay u caddaan oo aanuu garanan inuu jaahil ka ahaa oo waxaan inay shiddo iyo dhibaato lahayn uu moodayey waxa weeye xaalkaa waxaa dhici karta in loo cudro laakiin marka uu ogaado waajib waxa aynan arrinkaa ka yeelin hayaadka gaaladana waa la yaqaanaa bilaadka muslimiinta markay ku qaadan kari waayaan yani waxaa marka ay ku bedeshaan hilaal axmar laakiin hadday garanayaan macbuudkoodii de inaad u ogoshahay inaad gurigaagii ama gaadhigaagi surato ama calan weyn oo saliibka ku yaallo intay suraan ay sidaa dhulka ula dhex marayaan siduu beled gaala uu joogo dee waxa weye waxay ku doorsanayaan ma jirto waxay ku doorsanayaan markaa ma jirto marka waxa weeye shirimo yar inay diintaadii waxyeeleeyaan oo aad ku bedelato ma ah arsaaqdana ilaahay baa qoray oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay naf kastaba wixii loo qoray inay helayso oo ilaahay waxa uu qoray naf kastaba inayna nafi dhimanaynin ilaa ajasheeda iyo risiqeeda ay dhammaystirato inta wax u laaban yihiin inayna dhimanaynin fataqu allaha waajmiluu fi alab baa nebigu ilaahay ka baqa sidaa risiqa u dalbaysaanna wanaajiyoo si wanaagsan oo xalaala u doona mar haddii waxa weeye intii lagu qoray kollayba aynay ku seegaynin war dariiqadaad ku doonaysaa ha noqoto dariiqo wanaagsan wamaa min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquhaa baa ilahay yidhi yacni markaa yani markaa noole arlada kor dhaqaaqa ma jiro hadduu jirana ilaahay baa arsaaqista uu arsaaqaya ay saaran tahay oo isaga ilaahay tafadulan wa ixsaanan isugu waajibiyey macnahaasaa laga tilmaamay markaa saliib in la baaqi yeelaa markaysaga mashruuc ma waa in la masaxa waa in la baabi'iya waa in la burburiya waa in la jexjeexa yani sidaas iyadaa baa waajib ku yahay in loo ogolaado markaa guryahaaga ama gaadhigaaga in la sudhana yani markaa iyaduna ma banaano walow markaa risiq adduunye iyo wax lamid haba kugu seebto mid markaa xaaraan weeye oo kuma banaano inaad ka yeesha waxaa kaloo nebi ciise yani markaa nebigu uu yidhi sala allahu alayh wasalam doofaarku dili dili doona doofaarka waa dili doona waxay culammadu isweydiiyeen dilista doofaarka la dilaya ma waxay ku gaar tahay markuu ciise soo baxo mise waktigaa ka horba iminkaba waa la dili karaa jamaahiiru ahli lcilmi culamada badankoodu waxay ku tageen in doofaarka in la dilaa haddaba inay sharci tahay oo shareecadeenna shay ku sugan oo ajar laga helayo inay tahay oo doofaarka in la dilaa ay tahay mid shareecadeenna ku sugan oo aynu ku gaar ahayn waktiga ciisa bnu maryam soo dego sidaas iyada abaa jamaahiiru ahlicilmi qabaa sida shuruuxda axaadiisba tilmaamayso oo ibnu xajarki iyo kayrkiiba ay tilmaamayaan sidaas in la eeg waxa kaloo uu nebigu tilmaamay sala allahu alayh wasalam jizyada iyo gibirka ayuu ka dhigi doonaa gaalada oo bimacnaa islaamnimo iyo diluu dila mooyaane gaala wax kale kama aqbali doono ciisa bnu maryam waxay isweydiin le oo hadduu shareecadii nebi maxamed ku soconayo ciisa bnu maryam oo inagii hore usoo sheegnay shareecadii nebi maxamedna gaalada in jizye laga qaada ay ku jirtay khaasatan ahlu kitaabka aayaadka qur-aanka kusoo aroortay majuuskana axaadiista nebiga kusoo aroortay axaadiista qaarkoodna mushrikiintaba tilmaamayso in laga qaado jizyo iyo gibir siduu markaa yani ciisa bnu maryam u nasakhayaa shay shareecadii nebi moxamed ee sharaa'icda ugu dambaysay ku sugan siduu u khilaafaya jawaabtu waxay tahay culammadu waxay yidhaahdeen xadiiskan uu nebigu sii sheegay way yadacu ljizyata jizyad uu dhigayaayo gibir gaalo ka qaadi maayo ee ama waa laynayaa ama way islaamayaan xadiiskaasaa sii sheegay in waxa weeye shareecadii nebi moxamed ay ku sugan tahay in gibirka laga daayo gaalada laakiin waxay ku gaar tahay marka ciise bnu maryam soo baxo ee intaanu ciise bnu maryam soo bixin xadiiskaa laguma camal falayo gibirka gaalada laga dayn maayo oo la odhan maayo gaalooy ama islaamn islaama ama waa idin laynayna kii gibir markaa yeelaya in gibirka laga qaado yani ahluljizyana sidaas iyadaa ayay markaa tahay marka waa xukum ku gaara baa la yidhi waktiga ciisa bnu maryam soo baxo mana aha ciisa inuu nasakaye xadiidka nebiga ee sii sheegay ayuu ku camal faray maalkuna waa badanayaa buu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam waktigaa ciisa bnu maryam soo baxo oo qof aqbali maayo waayo arladiiba kunuusteedii soo turaysa yani waxa weeye ashyaadii o dhan baa la barakaynaya xabadda rumaankaabaa dad fara badan ku filaanaya yani neef keliya oo markaysaga irmaan ayaa dad badan deeqaya dad badan yani markaa deeqaya marka wax walba waa la barakaynaya amnigana amni iyo nabadgelyana arlada waa la dhigaya amni iyo nabadgelyana waa la dhigaya yajuuj iyo majuuj isaga oo nool ciisa bnu maryam bay soo baxayaan yugiya yamaanyug culamada qaarkood waxay yidhahdeen yajuuj iyo majuuj waxay ahaayeen tataar niman la yidhaahdo oo turkiya adigu ahaa oo qarnigii markaysa markaa toddobaad soo baxay oo baqdaad iyo markaysaga muslimiintii soo weeraray khaliifadii muslimiinta dilay yani markaa dad fara badan laayay yani markaa dad malyan ka badan ayay markaa dileen dad malyan ka badan ayay markaa dileen marka nimanka noocaas ah ayay culamada qaarkood ku fasireen laakiin sida raajixa waxa weeye inuu markaa yajuuj iyo maajuuj inay baaqi yihiin waayo axaadiista saxiix waxay tilmaamaysaa ee muslim saxiixa kusoo wariyey ciisa bnu maryam oo jooga inay yajuuj iyo maajuuj soo baxayaan buu sariix ku yahay oo ku cadiyay markaasaa ciisa bnu maryam muslimiintii waxa uu la gelayaa buuraha markaasay isweer ka qabanayaan markay isweer ka qabtaan ayaa ciisa habaaraya ciise markuu habaaro ayaa dabeedna hal mar keliyay wada dhimanayaan hal mar keliya ayaa yuug iyo yamaan yuug dhimanaya markay soo baxaan nebigu wuxuu ku tilmaamay bad yar oo dabariye la yidhahday soo maraya inta horaa fuuqsanaysa badda kuwii dambaa soo maraya markaa iyadoo oo yani markaa raadkii biyuhun kusii yaallo markaas halkan biyaha ku jiri jiray badaha waaweyn ma aha waa bad yar oo dabariye la yidhahdo nebigu ku sheegay xadiiska muslim saxiixa kusoo wariy culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen yajuuj iyo maajuuj hadda waa joogaan waa markaa shiinaha bay yidhahdeen derbi adigu shiinaha ku waxaysanna waa jiraan laakiin adigu warkaasina waa daciif sababtu waxay tahay shiinuhu caalamka kama xidhna waa kuwa usoo baxa markaysaga meelaha yani markaa ka shaqeeya ee wadannada kale markaa usoo baxa marka waxa weeye yani waxaan usoo bixi karin dhulka kale markaa hadda ma ah marka sidaas aawadeed sida raajixa ah yani shiinahana ma aha haddaba marka waxay isweydiin leh haddaynay shiinana ahayn qaar hore u tegay oo markaa weli qaar hore u tegayna aynay ahayne weli ay dambeeyaan xagga yajuuj iyo maajuuj joogaan jawaabtu waxay tahay garashada aynu garan weynay makaanka ay joogaan ma keensanayso inaynu markaa diidno wuxuu nabigu inoo sheegay sala allahu alayh wasalam waxaa dhici karta iyagoo jooga in haddana indheheenna ilaahay ka qariyey oo aan markaa dadku aynay daalacanaynin yani ilaa waktigii loogu talagalay la gaadhayo iyaguna dadka ay ka xidhan yihiin taasina ilaahay wax ku adag ma ah ilaahay wax ku adag yani ma ah marka waxa weeye waaqicaan lagu haynin oo waan la arag ma keensanayso shay qayba uu nabigu kasii warramay inaynu markaa diidno ama inkiro ma keensanayso marka jawaabtu waxa weeyaan yani ma odhanayno waa shiine yani mana odhanayno waa tageen oo way waxaynaan u odhanayn way tageen oo waa dhaceen yaajuuj maajuuj waa soo baxeen waxaynaan u odhanayn ciisa ibnu maryam ma ma soo bixin weli mar haddaan ciisa ibnu maryam soo bixin isagaan ciisa ibnu maryam soo bixin yaajuuj iyo maajuuj ma soo baxaya sidaas iyada ah weeyaan yani markaa sida sawaabka ah calaamaadka qiyaamadu siday u kala horeeyaan ee tobanka waaweyn axaadiista qaarba mid bay horaysiinaysaa qaar waxay horaysiinayaan qoraxdu inay galbeed ka soo baxda iyo daabaddu inay soo baxdo xayawaankii afarta aadin ku soconayay labadaa mid ahaan baa soo horaynaya ina awala laayaati khuruujan uluucu shamsi min maqribiha wa khuruuju daabati cala nnaasi duxan wa ayuhuma ma kanat qabla saaxibatiha falukhra cala aariha baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey calaamaadka qiyaamada waxaa ugu horeeya qoraxdu inay galbeed ka soo baxdo iyo daabaddu inay markaa dadka wakti barqa'a ku soo baxdo xayawaanka afarta adin ku soconaya ee hadlaya ee muuminka iyo gaalka kala calaamadinaya oo ruux marka waxa weeye ay ka horraysa oo ka hormartaana aanu gaadhi karin mid ka horreeyaana aanu ka dheerayn karin caalamkana sidaa u maraysa marka taas labadaasaa ugu horraynaya kuwa kalena waa daba joogaan labadaa tii soo horraysana takalla waa ku daba jirta axaadiista kale oo markaa tilmaamaysa ashyaa kale horraysiinaysaana waa jira marka culamada qaarkood waa jamciyeen sida markaa shaarixa taxaawiyada uu tilmaamayo wuxuu odhanaya calaamaadka waxaa loo kala qaadaya calaamaad loo bartay oo ardi ah oo dhulka ka dhacaya iyo calaamaad markaysa waxaad markaa yani markaa hayru ma'luuf ah oo caadada khilaafsan marka calaamaadka yani xagga samada ka dhacaya waxaa ugu horeynaya qoraxda oo galbeed ka soo baxda qoraxda oo galbeed ka soo baxda daabadana waa laska laysla hale waa la haleeshiyey maadaama caadada ay khilaafsan tahayo xayawaan afar adin ku soconayo oo caalamkaba ku wareegayo oo aada u dheeraynaya xawaaraha ku soconayaana u badanya hadlaya muuminkiiyo gaalkana kala garanaya oo kala calaamadinaya calaamaadkii markaysagaa samaawigaa bay iska shabahdaan marka calaamaadka samaawigaa labadaasaa ugu horeeya
calaamaadka kale ardiga iyagu waa ka soo horeeya marka waxaa lagu xambaarayaa xadiidkan in looga jeedo yani calaamaadka samaawiga ee aan ma'luufka ahayn ee aan loo baranin ayay marka ugu horeeyaan yani markaa qoraxdu inay galbeed ka soo baxda iyo inay daabadu soo baxdo lakiin calaamadaha loo bartay sida markaa yajuuj iyo maajuuj inay soo baxaan sida dajaal sida ciisa bnu maryam kuwaasoo dhamme markaa waa calaamaad loo baran karo ama loo bartay oo waa bini aadam maadaama caynkaas yada ay yihiin yaga waxaa ugu horeynaya dajaal iyo ciisa bnu maryam dajaal inuu soo baxo iyo ciisa bnu maryam inuu soo dego dajaal ma nool yahay mise waxa weeye dib buu ka dhalan doonaa jawaabtu waxay tahay sida raajixa dajaal waa nool yahay saxaabadii qaarkood ayaana waxay sheegeen tamiimu daari oo kale doonni buu markaa raacay doonnidii baa markaysagaa baddi ku kacday waktigii baad moodaa inuu dhacay insha allahu tacala halkaa inoogu joogo wallahu aclam
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu ku soo jirnay calaamaadka qiyaamada ayaynu ka hadlaynay rumaynta calaamaadka qiyaamada la rumaynayaana waxay ka mid tahay way farac ka tahay in qiyaamada la rumeeyo rumaynta qiyaamada la rumaynayaana waa ruknun min arkaani اliimaan waa rukun ka mida arkaanta iimaanka oo la-aantii aan iimaan jiraynin marka waxaa ka farcamaya in calaamaadkeeda la rumeeyo ayaa ka farcamaysa waxaa inoogu dambeeyey qisada dajaal ma nool yahay mise ma noola culamada qaarkood waxay yidhaahdeen dajaal ma noola ee dib uu markaa laga yani jirsiin doonaa laakiin hadda ma jiroo ma noola bay yidhaahdeen oo weli lama jirsiin waana sida ibnu cusaymiin uu marayo fataawihiisa uu ku marayo weya laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay ku tageen inuu markaa dajaal nool yahay oo uu jiro waxaana u daliila jiritaankiisa qisada markaa tamiim addaari oo tamiim addaari waxa uu ahaa saxaabi saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mida doonni baan u raacay doonnidii baa markaa badi ay ku kacday markaa badi markay ku kacday ayaa waxay markaa mawjadihii badu marba meel ay markaa doonidii ku tuuraan ayaa markii dambe oo bil aanu sidaa ku sugnayn bu yihi ayaa markii dambe waxaan dhacday waxaa dhacday meel jasiirada ayay doonidii nagula caariday dabeedna waa ka soo degnay buu yidhi waa kusoo meeshii baanu markaa ku degnay waxay ugu soo baxay buu ihi xayawaanan aan hortiisa iyo dabadiisa kala garanay markaasaan dabeedna ka baqay waxbaan weydiiyey dabeedna waxay ii tilmaantay xagga dambe in nin markaa jooga ay aan waraysto dabeedna waan dhaafay buu yidhi anuu ka baqaya halkii baan dabeedna waxaan u tegey buu ihi nin xidhxidhan oo silsilada ku xidhxidhan yihiin ayaan halkaas ugu tegey markaasaa dabeedna markaa oo waxyaalo badan i weydiiyey oo nebiyul ummiyiin ma soo baxay moxamed buu u jeedaa markaa waxyaalo ishii caynkaasi ma gudhay midhihii madiina markaa ma baaba'een umuuro badan buu markaa ka waraystay dabeedna wuxuu markaa waa xidhxidhanaya wakti aan soo baxayay inay dhowdahay ayaa laga yaabaa tamiim addaari calaa kulli xaal qisadu waa dheerayd muslim baa saxiixa kusoo wariyey fii kitaabi alfitan oo muslimka markaa ugu dambeeya ayuu ku soo aroorinaya oo qisada jasaasada iyo markuu ka warramayo ayuu halkaas ugu keenaya fii kitaabi alfitan juska ugu dambeeya saxiixu muslimka ka eg markaas nebiga sala allahu alayhi wasalam buu uga qisooday nebiguna dadkii buu u sheegay dabeedna waxau yihi war shabaha warkii aan idinka idiin sheegay ayuu tamiima daari uu ka warramay markaasaa tamiimna markaa uga warramay tamiimna qisadii ayuu ka warramay nebigu sala allahu alayh wasalam waa u taqriiriyey oo qisada noocaas ah ma odhan dajaal hadda ma jiro ma odhan ee waa u taqriiriyey marka calaa kulli xaal daahirka xadiiskaana sida laga cuskanayo laga daliishanayo waxa uu tilmaamayaa dajaal inuu nool yahay ama ahlucilmiga qaarkood istidlaalka ay daliishadeen xadiidka markaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi boqol sano marka laga joogo hadda laga joogo markaa uu nebigu hadlayuu sheegaya waxaa arlada korkeeda maanta yaalla oo naf neefsato ahaaday axad kaga baaqi noqon maayo taas iyada ah xadiidka daliishadka ahlucilmiga daliishadeen qaarkood sida ibnu cuthaymiin oo kale oo yihi waxaa laga qaadanaya inaanu dajaal noolayn waktigaas oo hadduu noolaa boqol sano marka laga joogo ma noolaadeen ee waa dhiman lahaa waxay tahay waxa weeye waa cumuum waxaa laga jawaabaya waa cumuum oo wuxuu aqbalaa cumuumku takhsiis cumuumku wuxuu aqbalaa takhsiis buu aqbalaa marka wixii daliil loo hayo inay baaqi noqonayaan waa laga soo reebaya waxaanay noqonaysaa markaysaga mustasnan marka mid laga reebayo ayuu markaa noqonaya ruuxu yani markaa ruuxii ay sugnaato daliil ku sugnaato inuu nool yahay oo intaa wax ka badan noolaanayo waa laga istisnoonaya isaga waa laga reebaya marka sidaas aawadeed sida raajixa dajaal waa yani nool yahay waana xidhxidhan yahay sida xadiiskaasiba tilmaamayo waana la soo dayn doonaa yani waana ninkaas markaa sharka badan weeyaan jamcinta uu markaa ku jamciyey shaarixa taxaawiyadu calaamaadka qiyaamada siday u kala horeeyaan jamcinta uu kala qaaday ee aayaad samaawi iyo kuwo ardiya u kala qaaday oo uu sidaas ku jamciyey waxa uga horreeyey shiikhiisii ibnu kasiir oo jamcigaas ku sheegay isaguna kitaabkiisa la yidhahdo annihaayatu fi lfitan ayuu ku sheegay marka waa jamci looga horreeyay oo shiikhiisuna uu sidaas yadaa maray weeyaan daliilkan ina awal aayaati khuruujan adilo kaloo awali tilmaamaysaana waa jiraan waa jirtaa marka waxaa la odhanayaa marka kii walba waa awal nisbiya shay mucayana marka loo eego ayuu nisbe ahaan ugu horreeyey awal xaqiiqiya ma aha oo awalnimadaa waxaa loo qaybiya awalun xaqiiqiyun wa awalun nisbiyun marka wa awaliyatu nisbiya awalnimo nisbe ahaan wax mucayana ama gaara eegista loo eegayo loo nisbeeyey weeyaan qiyaamadu goortay dhacayso masalada kale waa qayb oo way naga qarsoon tahay ilaahay cidna uma sheegin taariikhda ama waktiga qiyaamadu ay dhacayso ee waa wax markaa dadka oo dhan ka qarsoon ruuxa sheegtoo yidhahda qiyaamadu goortay dhacaysa ayaan ogayna oo waxay dhacaysaa sanada caynkaasa ayay dhacaysaa ama waktigay dhacayso waan garanayaa qiyaamadu bitaxdiid baan ku garanayaa culamadu waxay yidhahdeen waa kufri arrinka noocaasi waa gaalnimo waayo waxay beeninaysa beeninaysaa nusuustii kitaabka iyo sunnada adiladii qaciga ahayd ayay beeninaysaa adilada qaciga ahaydna waxaa ku soo aroortay in qiyaamadu goortay dhacayso allah oo keliya og yahay oo aan cid kale ogeyn ilahayna wuxuu uhi wacindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa hu mafaatixu lgaybkana waa shantii markaa aayadda luqmaan lagu fasiray ee lagu sheegay in allaha cindahu cilmu saaca shanta aayaddaa lagu sheegay weeyaan sida xadiiska saxiixaynkuba ku soo aroortay dadka qaarkood baa waxay yidhaahdeen qiyaamadu goortay dhacaysaa waxa weeyaan waa kunka sano markay hijriyadu tahay ayay dhacaysaa bay qaar yidhaahdeen arrinka noocaasina waxa weeye baatil inay tahay sharcigana waa lagu garanaya waaqicana waa lagu ogaaday inay been ahayd oo waayo kunkii sano beri horaa la dhaafay hadda kun iyo afar boqol iyo saddex iyo labaatan sano ayaa markaa hijradii nebiga sala allahu alayh wasalam laga jooga kun iyo afar boqol iyo saddex iyo labaatan marka dad baa intaan kunka kunka la gaadhin yidhi qiyaamadu kunkay dhacaysaa suyuudi baa radinaya oo risaalad buu ku radiyey oo uu markaa odhanayo warka noocaasi ay ku tageen waa war baatil oo aan jirin waayo calaamaadkii waaweynay qiyaamada ma ynaan arag qoraxdu galbeed kama soo bixin dajaal ma soo yani markaa ma ma soo bixin ciisa bnu maryam ma soo degin marka waxa weeye ma suuragal aha inay markaa qiyaamadu kun ka dhacdo radinta uu radiyeyna waa ku fiicnaa ha yeeshee isaga laftiisu qalad kale ayuu ku dhacay oo waxa uu yihi kun iyo shan boqol gaadhi mayso buudi yacni adduunyadu kun iyo shan boqol gaadhi mayso ee qiyaamadu intaan kunka iyo shanta boqol la gaadhin bay dhacaysaa taa uu ku tegeyna waa mid baatila oo aan sax ahayn oo wax daliiloo sidaas sheegaya ma jiro waana qayb goortay dhacayso aasaarta qaarkooda lagu soo wariyey inay adyadu- adduunyadu toddoba kun oo sano jirayso waxyaalahaasna waxba kama sugna wax saxiixa oo ku soo arooray ma jiro dhicitaanka goortay dhacaysaana inay qayb tahay baa adiladu inoo sheegay nabigana sal allahu alayh wasalam markii uu jibriil weydiiye uu yidhi goormay qiyaamadu dhacaysaa waxa uu markaa ku jawaabay ma lmas-uulu canha biaclama min asaa'il ka la weydiinaya ugama aqoon badan ka- ka wey- ka weydiinaya ee bimacnaa waxa weeye garashada aynaan gara iska isku mid baynu ka nahay midkeenna garan maayo malak muqaraba iyo nebi mursala ayaa isweydiinaya markaasaa waxa uu tilmaamayaa nebi moxamed inaan labadooda midna cilmi ulahayn garashada marka aanu garanaynin ayaa xadiidkaana looga jeeda bacdi baa taxriifiyo waxay yidhahdeen malmas-uulu canha biaclama waxaa looga jeedaa yacni labadeennuba waynu garanaynaayo goortay dhacaysa waa ognahay laakiin warkaasina waa baatil waayo xadiis markaa riwaayo saxiixaynka ku soo aroortay bukhaari iyo muslim markii nebiga la weydiiyey oo jibriil weydiiyey waxa uu ku yidhi hiya min khamsi lgayb laa yaclamuhuna ila allah waxay ka mid tahay qiyaamadan ad i weydiinaysaa shantii aybka shanta aybkana allah mooyaane cid kale ma oga markaasaa nebigu wuxuu akrinaya ina allaha cindahu cilmu saaca ila akhiri aaya marka taasina waxay ku cad tahay oo sariix ku tahay xadiidkaa saxiixaynka ee bukhaari iyo muslim inaan qiyaamadu goortay dhacayso laga jaahil yahay oo aan markaa waxa weeye khalqigu aynay garanayn oo khalqiga haddii cid un ka garan lahayd jibriil iyo nebi moxamed baa garan lahaa waxaanu nebi moxamed tilmaamay inaanu garanayn buu tilmaamay marka sidaas aawadeed goortay dhacaysaa sidaasay qayb u tahay cid ogina ma jirto allah oo keliya mooyaane cid kale ma oga khalqigu dhan qayb bay ka tahay waana qayb mutlaqa sheegashada la sheegto markaysagaa waktiga ay dhacayso taxdiid ahaan in la garanayo arrinka noocaasina waa kufri akbar qoraxdu markay ka soo baxdo galbeed waxaa axaadiista qaarkood ku soo aroortay inaan tawbad dambe la aqbalaynin ha ahaato tawbad fisqi laga toobad keenay ama ha ahaato tawbad kufri iyo gaalnimo laga toobad keenay tay doontaba ha noqote marka waxaa la isweydiiyaa maadaama la yidhi tawbadda la aqbali maayo haddii qoraxdu galbeed ka soo baxdo oo adduunyaduna markaysagaa muddo ay sii jiri doonto waxaa la isweydiiyaa tawbadda ma dib baa laga furayaayoo maalintaasaan la aqbalaynin mise waxa weeye maalintaas sida loo xidhay bay u xidhnaanaysaa ilaa inta qiyaamadu ka yacni ka dhacayso laba qowl baa ku sugan labada qowlna ka raajixa ay waxa weeye waa in tawbaddu sida markaa loo xidhay waa inay u xidhnaanayso oo aan markaa dib laga furi doonin wey ilahay waxau uhi yawma ya'ti bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsa iimaanuha lam takun aamanat min qabl aw kasabat fii iimaaniha khayra qul intadiruu ina muntadiruun muraadka aayadda looga jeedaana waxay tahay aayaadka rabbi marka qaarkood yimaadaan waa inay qoraxdu galbeed ka soo baxde nafna anfici maayo iimaankeedu ay maalintaa rumaysaa oo inay hore ula iman iimaankaasi anfici maayo bimacnaa kufri inay ka toobad keento o iimaan la timaadaa iimaanka maalinta ay la timi waa iimaan idiraariya sidaas aawadeed laga aqbali maayo aw kasabat fii iimaanihaa khayra waxaa macnuhu noqonayaa wala kasabuha fii iimaaniha lam takun kasabat fii iimaaniha khayra kasabkeeday iimaankeeda gudaheeda kula timi kasabkeeduna anfici maayo walaa kasabuha lam takun kasabat fii iimaanihaa khayr kasabkeeday maalintaa soo darisiisee la timaadee daacada iyo khayrka ah oo aynay hore kasabkaa u samayninna ma anfacayo oo sida waxa weeye kii gaalnimo ku sugnaa tawbadda uu maalintaa gaalnimo ka toobad keeno uu soo islaamo aan islaamnimadaas u anfacaynin ayaa kii iimaan ku sugnaa sharciya oo asli ahi laakiin faasiq ahaayoo macaasida iyo xumaanta markaa la iman jiray fisqigii toobadkeenka uu ka toobad keeno ee uu daaco iyo khayr soo darisiiyo ee cusub oo fisqi buu ka toobad keenay ila daaca kaasna maalintaa laga aqbali maayo toobad kufri laga toobad keenan hore u jirin iyo toobad fisqi laga toobad keeno aan hore u jirin midna la aqbali maayo oo maalintaa lala yimi oo lasoo darisiiyo macnahaas baa looga jeeda marka waxa weeye qoraxdu markay galbeed ka soo baxdo albaabka tawbadda waa la xidhay sidaa loo xidhay baan u xidhnaanayaa inta qiyaamadu ka dhacayso laakiin ciddii hore iimaan u lahayd iimaankoodii hore waa anfacaya ciddii hore u toobad keentay ee markaa khayr ula timina khayrkoodii hore waa anfacaya laakiin toobad fisqi laga toobad keeno ama kufri laga toobad keeno maalintaa lasoo darisiiyo o lala yimaadaa oaan hore u jirini ma anfacayo yani qofnaba macnaha sidaas iyadaa baa laga tilmaamay marka calaa kulli xaal calaamaadka qiyaamada waa in dhammaantood la rumeeya waana in sidooda markaysagaa loo ictiqaadiya calaamaadka qiyaamaduna waa badan yihiin ahlu cilmiguna marka waxa way musanafaad bay ka qoreen yani waxa weeye kutubta laga qorayna waxaa ka mid a annihaaya fi lfitan oo ibnu kasiir marka u alifay oo laba mujallad ah oo madbuucah waxaa kaloo ka mid a kutubta markaa laga alifay kitaab yani la yidhaahdo itxaafu ljamaaca oo isaguna calaamaadka qiyaamada ka warramaya oo tuwayjari u alifay ilaa saddex mujallad ah yani iyo kitaab yani yuusuf alwaabil uu la alifay oo isagana la yidhahdo ashraad saaca oo isaguna mujallad oo qayim ah waxaa kaloo ka mid a kutubta markaysa waxaa markaa laga alifay adigu qaar markaysaga mawduuc mawduuc markaa ku saabsan sida dajaal oo kale in qaar laga qoro qisatu masiixi dajaal yani markaa kitaabka la yidhahdo kale oo albani qoray marka calaamaad badan oo markaa qiyaamada ah yani kutub badan baa laga qoray ahlu cilmi badan baana markaysa waxa markaa yani kutub ka qoray sadiq xasan khan udhis waxa uu leeyahay kitaab la yidhaha alidaaca oo isaguna markaa ka warramaya waxyaalaha qiyaamada horteed dhacay qaala abu jacfar aلطaxaawi walaa nusadiqu kahina walaa caraafa walaa nusadiqu rumayn mayno kaahinan kaahin rumayn mayno walaa caraafan curaafaystana rumayn mayno walaa man yaddaci shay-an yukhaalifu alkitaaba wasunnata mid sheeganayana rumayn mayno wax kitaabka iyo sunnada khilaafsan iyo wa ijmaaca alummati ummada ummadda ijmaaceeda wax khilaafsan ruux sheeganaya u sadiqi mayno u rumayn mayno warkiisaas wuxuu halkana sheikhu inoo tilmaamayaa dadka markaa qeybka wax ka sheegaya inaan iyagana markaysa waxa markaa akhbaartooda markaysaga la rumaysanayn faaliyayaasha iyo farreeyayaasha iyo fooxisayooyinka iyo waxaas oo dhan baatil weeye waxa ay markaa samaynayaan xoolahay ku qaadanayaanna xaaraan weeyo ma banaana waa muxaram nabiguna sala allahu alayh wasalam waxau uhi man ataa caraafan fasalahu can shayin lam tuqbal lahu salaatu arbaciina layla ninka curaafayste u taga waa dadka qaybka wax ka sheegaya ee muqadimaadka iyo wax lamida ku garanaya oo dabeedna shay su-aala salaad lagama aqbalo afartan habeen wax salaada lagama aqbalo riwaayada muslim saxiixa kusoo wariyey fasadaqahu kuma jirto ee waxay usoo aroortay iyadaan markaa fasadaqahu la socon man ataa caraafan fasalahu can shayin lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yawm sidaas aawoodee kitaabu tawxiid fasadaqahu intuu ku daray ayaa waxa weeye uu muslim u tiriyey mata taasina waxa weye waa qalab laakiin ziyaadada fasadaqahu imaam axmed ayaa siyaadiyey baa layidhi laakiin muslim kuma soo aroorin fasadaqahu waciid ka weyn baana ku soo arooray hadduu qofku rumaysto kaas lama sheegin hadduu yani inuu rumaysto iyo inaanu rumaysan lama tilmaamo oo waxa uu xadiiska la tilmaamaya man ataa kaayinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamadin sala allahu alayh wasalam ninka kaahin u taga kaahin waxaa la yidhahdaa waa magac kulminaya mid kasta oo waxa qarsoon ee qeybkaa wax ka sheegay ha ahaado qeybkaasi qeyb nisbi ah ama ha ahaado qeyb mulaqa qeybka nisbigaa waxaa looga jeedaa bimacnaa waxa weeye alaabtii luntay meesha ay ku sugan tahay awrkii baadida ahaa meesha uu joogo wixii la xaday cidda xaday iyo meeshay ku jirto ruuxa waxaa ka warramaya oo odhanaya waxa weeya ee awrkii meel caynkaasu joogaa alaabtii aad weyday meel caynkaasay joog taallaa ruuxa xaday waa ruux sidaa iyo sidaa u eg waa qayb nisbi ah bimacnaa nisbada ciddii aan ogayn ee aan waxaa arkaynin bay qayb u tahay ciddii ogayd qayb uma aha qaybka muطlaqaana waxaa la yidhaahdaa waxa ilaahay oo keliya og yahay oo aan khalqigiisa cid ogi jirin waxaa la yidhaha qayb muطlaqa qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlgayba ila allah allah oo keliya qaybka og baa layihi wacindahu mafatix اlgaybi laa yaclamuha ila hu ka nisbigaana qayb waa la yidhahdaa sidaas aawadeed ayaa waxa weeye nimankii jinka ahaa geeridii sulaymaan maadaama aynay ogayn waxaa lagu magacaabay in markaa qayb ay ahayd oo ay ka qayb ahayd oo ka qarsoonayd inuu sulaymaan dhintay walow khalqiga qaarkood ha ogaado oo malaggii nafta ka qaaday ha ogaado ciddii kale ilaahay ogeysiiyaana ha ogaate ha ogaate marka qaybkaba hadduu wax ka sheego wuxuu noqonayaa yani markaa wuxuu noqonayaa kaahin buu noqonaya hadduu yidhaha meel noocaasaad soo martay oo dabeed markaysaga waxa jin baad ku tumatay dhashii baad kaga joogsatay dabayl jin baa martay yani waxyaalaha noocaasa marka uu ka warramo waxa weeye qayb buu ka warramaya waana kaahinka ka warramaya kuhaantana waxaa ka mid ah qaar markaa shayaadiinta shuraaka la ah oo shayaadiinta iyo jinka markaa waraysa akhbaartoodana qaata warka jinku u sheego ayay markaa qaadanaya sidaas aawadeed qof haddii qur'aan lagu akrinayo oo jinkii ku jiray wax kuu sheeg sheego waxa uu kuu sheegay waa inaadan rumaysan bay culamadu yidhahdeen saas aawood baa sheekhu albani waxa ku orhanaya silsilatu axaadiis saxiixa ruuxa rumaysta wuxuu halis u yahay inuu soo gudagalo man ataa kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila cala muxamadin sala allahu alayhi wasalam nooca inuu soo gudagalaa laga yaabo saas aawadeed baa ibnu sayaad nin la odhan jiray oo yaraa oo yahuudi ahaa baa jiray madiinuu ku dhashay yahuudiguu ahaa dabeed inan yaroo markaysaa waa markaa yani wax badan baa ka caanbaxay markaasaa nebigu baa loo sheegaa layahay ibnu sayaad baa sidaa yidhi waana inan yaroo carruura maalintii dambuu markaa doonay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu xaalkiisa soo ogaado inanka ibnu sayaad la yidhaahdo markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam gurigoodu soo qabtay dabeedna isagoo meel jiifo oo xoogaa markiisa waxaa nuulnuule oo nuulnuule hamhama ka baxayso ayuu nebigu meel ugu gabaday si u dhegaysto hadalkiisa hooyadii baa ogaatay inanka hooyadii ayaa waxay ogaatay markaysagaa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam inuu dhegaysanayo isaga u gabanay inanka warkiisa si u maqlo markaasay ka digtay oo ay tihi saaf muxamed inankaa magaciisa saaf baa la odhan jiray markaasay tihi saafow muxamed weeyaan markaasaa inankii aamusay oo warkii uu sheegayey u xidhay nebigaa u yimi sala allahu alayh wasalam nebiguna wuxuu ihi law tarakathu bayan hadday dayn lahayd oo iska dayn lahayd arrinkiisu waa caddaan lahaa nabigaa u yimi sala allahu alayh wasalam su-aalu weydiiyey maxaad aragtaa buuli wuxuu kaloo weydiiyey markaysagaa rasuulki ilahay inaan ahay maqiraysa inankii yaraa wuxuu ku yidhi isaguna inaan anna rasuulki ilaahay ahay maqiraysa buu nabiga ku yidhi sala allahu alayh wasalam inankii yaraa yahuudiga aha markaasuu yihi maxaad aragtaa markaasuu yihi carshi biyo kor saaran baan arkaa inankii yaraa baa odhanaya markaasuu yihi waxaad aragtaa carshigii ibliis ayaad aragtaa bu bimacnaa carshigii ilahay maaha kaad aragtaa waa carshigii ibliis wey markaasaa nabigu sala allahu alayh wasalam aayadda dukaan fartaqib yawma ta'ti asamaau bidukhaanin mubiin ayuu gacantiisa ku qariyay markaasuu maxaa gacantaa ku jira markaasuu huwa duku adduku culamadu waxay yidhahdeen waa lugatun fi dukhaan waa luqo dukaanka ku sugan bimacnaa waxa weeye qiiq aayaddu maadaama dukaan ku jiray de aayaddii inuu wada sheego waa awoodi kari waayo marka jinkii baa shayaankii uu la shaqaysanayay ee weligiisa uu ahaa ayaa intaa usoo dafo wuxuu ihi duq baa ku jira nebigu markaasuu gartay inuu ninkani kaahin yahay oo markaysa waxa markaa dadka qaybka wax ka sheega ee shayaadiinta shurakada la ah inuu noocaa yahay markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ku yihi iqsa caduw allah falan tacduwa qadrak cadowgii ilaahay ow hoog qadarkaaga ka gudbi maysid oo dhaafi maysid bimacnaa inaad kaahin tahay ayuu nb inuu kaahin yahay buu nebigu u tilmaamay sala allahu alay wasalam marka dadka kahanadii waa iska badan yihiin noocyaal badan oo kala duwan baana kahanada ka mid a waxaa ka mid ah qaar waxa weeye tusbaxa ama rabalka waxay yidhahdaan qaar ka faaliya faaliyaa ka mid a qaar xariijimaha iyo khadadka ka faaliyaa ka mid a qaar fooxa ku rido oo dabeed markaysaga waxaa shayaadiintu dhagaha wax ugu rido waxaanan adigu maqlaynin dhegta ay ugu rido oo dabeed ku odhanaya saasuu yidhi saasuu yidhi caynkaa weeye yani marka ayaa ka mid a waxaa ka mid a qaar markaa yidhahda kitaab baanu ka faalinayna oo faatixulkitaab baa la yidhahdaa faal ambiyaalaa bay qaar ula baxeen magacyadii ambiyada markaysagaa yani lagu qoray xaashiyo yar oo aan badnayn markaasaa la yidhi marka waxaa weeye magacyadii ambiyada indhaha isku qabo oo dabeed markaysagaa farta saac kii u soo baxa ee fartaasi iskaga beeganto ayaa loodhanaya kaasuu la buruud yahay nebiga oo waa nebi sulaymaan buu la buruud yahayo waa sidaasoo saas ugu larayaayo yani markaysagaa mulki iyo ladlaan iyo kadaa iyo caynkan buu gaaray waxaa laga yaabaa qaar markaa inay ugu beeganto fartu ayuub oo kale waa farsamo uu ku shaqaysanayo hadduu yidhahdo masaa'ib iyo belaa kugu dhacaysa ya waa lagu imtixaanaya dee waxba la siin maayo waa inuu yidhahda hada ku celi mar labaad inu ku celinaa ukaadi mar kale indhaha isku qabo markaysaa markaa faatixada akriyo hadda saar farto marka waa xeelad lagu shaqaysanayo ambiyadu faalka ma faalin jirin warka ay yidhaahdaan dadka qaarkood nebi allaa yidhi nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ayaa yidhi faal hana rumaysan hana beensan waa kadib iyo been weeye nebi maxamed lagu been abuurta nebi maxamed mana faalin faalna markaa waxa weeye ma amrin cid faalna cid uma taqriirin oo kama aamusin cid faalisa saxaabadiisana faaliyayaal kama mid ahay qaar markay gaal